anigoo u yahay magacayga maxamed duwane cali ka tirsan guddiga dacwada balanbalan subcounty dhammaan waxaan salaan salhawada usoo marnaynaa shacabka reer balanbalan dhammaantood meel kastay joogaan iyo sidoo kale waa shacabka reer gaaris meel kastoo ay joogaan iyagana sidoo kale insha allah waxaan ogeysanaynaa maanta inuu tartankii qur-aanka aynu ku qaban jirnay balanbalan subcounty inuu si toos ayuu noogu bilowday maanta oo ay tahay maalin khamiis ah taalada islaamkana ay tahay sagaal iyo toban bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan taasoo waafaqsan labaatan iyo sagaal bisha february labada kun labaatan iyo afar insha allah maanta si toos ay noogu bilaabatay magaalada saaqa ayay si toosa maanta uga bilaabatay insha allah magaalada saaqa ayaan hadda ku sugannahay ardaydii iyo macalimiintii iyo dhammaan guddigii dacwada qabanqaabinaya ee lajida taxkiim iyo bulshaweynta dhammaan hadda saaqa ayaan ku sugannahay musaabaqadina si official ah ayay u bilaabatay tartanka si official u bilowday musaabaqadan waa markeedii afaraad oo ay qabsoonto oo ay ka dhacdo balanbala subcount haddana magaalada saaqa ayay markeedii labaad ka dhacaysaa sanadka hore magaalada saaqa baan ku qabannay sanadkanna haddana magaalada saaqa ayaa insha allah ayay ku suurta gashay ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahadinaynaa oo noo suurtageliyey iyo ilahay subxana watacala uga mahadnaqaynaa intaa kadib waxaan ogeysiinaynaa dadka insha allah khayrka jecel ee ka qayb qaata howlaha diinta kitaabka ilaahay subxana watacala si loo koriyey lahaa ka qayb qaata in badan oo u taagan dhammaan insha allah musaabaqadaas way socotaa dhaqaala ee insha allah wixii dhaqaalood aad gashanaysaan ood kaga soo qayb qaadanaysaa insha allah waad u furan tihiin cid alle cidda khayrka jecel insha allah ha ka soo qayb qaadato insha alla haduu ilaahay yidhaaha magaalada saaqa ayay insha allah maanta ayaan ku sugannahay oo khamiis ah beri oo jamcana insha allah way socon doontaa maalinka sabtidan insha allah waxay noqon doontaa xalfadii soo gebagabaynta ay noqon doontaa cid alle cidda iyadan rabta inay kasoo qayb qaadato xalfadaas oo xalfada maalinka sabtida ah niskii hore insha allah kasoo qayb qaadan karto insha allah ayagana waxaan leenahay dadkii imaanahaya soo xaadirahaya oo jecelnay musaabaqada iyo tartanka ay xalfadii kasoo qayb galaan insha allah way idiin furan tahay